bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah kulan lagu ducaynayey allaha u naxariista ee weliya cawil daahir salaad iyo dadkii kale ee ku dhintay qaraxii ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay dalkaasi holand waxaa heer gebagaba ah maraya dhismaha waddada liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolkani banaadir oo maamulka gobolku uu dibudhis ku samaynayo dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed ee udhis ayaa dhallinyarada soomaaliyed u sameeyey howlo shaqo abuur ah waxaana laga qaaday imtixaan tijaabo ah akhbaaraadka warka dibadda aad la socon doontaanna waxaa ka mid ah shan nin ayaa la xiray kadib markii xafiisyada shirkadda warbaahinta falastiiniyiinta la billiqaysay oo halkaa dhibaato ay ka dhacday
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lixda bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka warkii oo dhan waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha waddada liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolkani banaadir taa oo maamulka gobolku dibudhis ku samaynayo wariyahayaga nuur siciid taaliil ayaa noo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane aadan sheekh cali fiido ayaa kormeer ku sameeyey dhismaha waddada liido oo meel gabagabaa maraysa waxayna waddadaasi ka mid tahay kuwa ugu mashquulka badan ee caasimadda ku yaala ujeedka kormeerkani ayaa ahaa sidii loo dardargeli lahaa dhismaha waddadaasi maadaama ay muhiim u tahay bulshada iyo gaadiidka caasimadda agaasimaha dhismaha iyo elektroniga ee maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta qaranka dhankiis la hadlay waxa uu ka warbixiyey dhismaha waddadaasi waxaan maanta taaganahnay mashruucii waddada liido dhismaheeda oo heerkii markaan gabagabo ku socdo waxaa hadda maraynaa ku dhowaad wan kilomitir oo ah oo kusoo bilaabanayso safaaradda dibadda ilaa iyo aargada oo rankorra gabagabeena maraysa xarajeyndoonaa bisa tobankeeda in fays wan oo wanka kilomitir oo dhammaado dan aa u gudbi doono fays two gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir mudane sharmaake maxamed ladane ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay dhismaha waddadani iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay mudane gudoomiye waa hawshaan qaybtii labaad waa bilowdeen maamulka gobolka banaadir annaguna degmada cabdicasiis aad iyo aadan uga mahadnaqaynaa in waddadan laamigeedii la sameeyo maadaama ay tahay bilicda magaalada meesha lambar wanka ah maadaama ay tahay meesha safaaradaha dalka ay ku yaallaan maadaama ay tahay meesha dalxiiska magaalada muqdisho loogu yimaado marka muddo badan laamigan waa burbursanaa laakiin waxaad ku guulaysateen inaad laamigan aad bilicdiisa dib u soo celisaan waana kaga mahadnaqaynaa
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiido oo ka hadlayay dhismaha waddadani waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay horumarinta bilicda waddooyinka magaalada muqdisho maanta waxaan u nimaanay meeshaan inaan waddada kormeerno qaabka ay u socoto iyo inaan ogaano runtii waxay qayb ka tahay dhismaha waddooyinka magaalada muqdisho oo soo celinta bilicda magaalada muqdisho ayay waddadani qayb ka tahay magaalada muqdisho sidaad ogsoontihiin waddooyinkoodii markay burbureen kadib waxaa maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada gobolka banaadirba waxay u istaageen in waddooyinka sidooda ay ku soo celiyaan si ay u soo noqoto bilicda magaalada muqdisho waxaa ogsoontihiin waddooyin badan oo raf ahaa oo bulshada soomaaliyeed gaadiidka mara ay ku dhibtoo jireen inay hadda si wanaagsan oo marin fiican ay u maraan waddadaanu waxay ka mid ahay waddooyinka burbursan oo runtii meel ku taalla halbowlo ahoo meeshii shacabka soomaaliyeed ay u soo dalxiis tegaayeen ah oo xeebta liida saaran waddadaas ayaa maanta fayskii labaad ayaa la bilaabay
warbixintii nuur siciid uu nooga diyaariyey dhismaha waddada degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir aliyada gasha kulan loogu duceynayo allah u naxariistee wariye cawil daahir salaad iyo dadkii kale ee ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay taalada daljirka dahasoon ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay dalka holland fardowso maxamed cabdi ayaa warkaa noo soo dirtay
kulan loogu baroordiiqayo wariye cawil daahir salaad iyo shaqaalihii kale ee t v-ga universal ee ku geeriyooday qarxii labiyi labaatankii diseembar ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada danxaaq ee dalkan holland kulankan baroordiiqda oo ay iska kaashadeen wariyaasha soomaalida ee dalkan ku dhaqan iyo jaaliyadda soomaalida ayaa waxaa halkaasi lagu qabtay duca iyo baroordiiq ku saabsan xanuunka ay leedahay geerida wariye cawil daahir salaad dadkii kasoo qayb gala kulankaasi ayaa qaarkood waxa ay ii sheegeen inay cawil aada ugala socon jireen barnaamijkiisii caanbaxay ee dood wadaag islamarkaana markii ay maqleen geeridiisa ay aada uga naxeen dadka kulankaasi kasoo qayb galay waxaa kamid ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimuhu oo ku dheeraaday shaqsiyadda uu ku yaqaanay wariye cawil daahir salaad runtii cawil daahir salaad wuxuu ahaa qof aada muhiim uga ah sida inta maaragtay laga wada dhawaajiyey saxaafadda soomaaliya iyo marka laga reebo shakhsi ahaan qof soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu hadalsiinayay oo hadal u abuurayay dadku inay wada hadlaan siyaasiyiin kala duwan kala fikrado duwan inuu isu keeno oo fikradahoodu kii dadku ay ka qaataan wixii saxan marka wuxuu ahaa nin maaragtay soomaalidu meel kastoo ay joogto aada loogu damqaday dadkii kale ee kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliyeed cabdiraxmaan yuusuf alcabdaala oo maalmahan asagana ku sugnaa dalkan netherland walaalkan cawil waxaa igu dambeysay maalin sabti ayuu geeriyooday maalinka khamiista oo ahayd sagaaliyo tobankii bisha oo aan muqdisho kasoo tegay ma gelin magaalada garoonka ayaan joogay uu ila soo hadlay wuxuu ka shaqeynaya waxay ahayd qof soomaaliyeed oo dhiban oo aan cod lahayn inuu u gargaaro gabar maskiinad ah oo dadka soo barakacay oo xeryaha ku jirta ayuu ka shaqeynayay oo cudurka kansarka laga helay in caafimaad dibadda ah loo qaado subaxdii uu geeriyooday ee sabtiga ahayd maalinkaas ayaan u sameeyey linki uu iga rabay isbitaalka digfeer ayuu rabay inaan ku xiro oo aan ku xiray dadkii uu rabay maalinkii sabtiga ah ayaa gabadhii fiisihii loo soo saaray wixii ugu dambeeyey sida la ii sheegay dadkii la jooga ay ii sheegeen wicitaankii ugu dambeeyey uu sameeyeen wuxuu la sameeyey qoyskii gabadhaasi ay ka dhalatay oo uu sheegay gabadhoodii inay wax walba diyaar u yihiin waxaad garan kartaa marka camalka uu ku jiray oo uu ka shaqaynayay waxa uu ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynayaa qofka mujrimka ah ee dilay ee dhiiggiisa daadiyey sida xaqdarada u daadiyey iyo cawil daahirina ilaahay meel isugu geynin mana dhici doonto biidnillaahi kariim sida ilaahay diintiisa oo inoogu ballanqaaday
dadka kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa shakhsiyaad muhiima cawil daahir iyo intii la dhimataba allaha u naxariisto aniga markaan arkay subax aroorahe aheyd waxaa lagu soo qoray hiiraan meesha af ingiriiska ayaan ka akhriyey marka qarax ma aan u malaynaynin wax isaga goon ahaan loo dila ayaan aan u malaynaa calaa kulli xaal qaraxyadan xamar ka dhacay ama soomaaliya ka wada dhacay dad badan ayaa ku dhintay ilaahi ha u wada naxariisto laakiin walaalayaal waxaa habboon inaan isxasuusino meeshan dowlad keliya waxba ma qaban karto waxa waaye waa inuu shacbiga soomaaliyeed oo dowladda la shaqeeyaa cawil salaad iyo dadkii ku geeriyooday qaraxa waxaan leenahay ilaahay u naxariisto naxariis iyo janno ilaaha siiyo cawil oo halkan aan iskugu imaanin waxaan leeyahay reerkiisii iyo faamilkiisii iyo asxaabtiisii iyo universal t v iyo shaqaalihii university fi xataa oo meesha ku dhintan waxaan leeyahay ilaahay naxariis iyo jannaha wada siiyo kulligood meesha marka imaanshaha aan iskugu imaanayno halkan oo macnaha tacsida aan dirayno waxaa muhiim ah xataa inaan anagana laftirkeena aan wax ka barano oo wixii dhacay aan macnaha eedayno dhahno waxaas dhacayna ilaahay hanaga qabto cadowga soomaali kala reebaya oo maalin walba ilmaheeni iyo caruurteeni iyo dadkeeni qofka qof ugu sareeyay dadkii dadka ugu fiicnaa naga reebayana ilaahay hanaga qabto cawil daahir salaad oo runtii ah nin dhalinyaro ah oo wariye ah waan ognahay kaalintii uu ku lahay dhaqdhaqaaqa bulshada dhexdeeda ah asagana si gaara ayaan ehelkiisii qaraabadiisii famiilkiisii asxaabtiisii ayaan ugu tacsiyeynaynaa in samar iyo iimaan allahu ka siiyo janna fardowsana uu geeyo waxaa kaloon si gaar ugu tacsiyeynaynaa tiimkii uu ka tirsanaa oo ah runtii ragga wariyaasha ah oo runtii aan ognahay eh, kaalinta ay bulshada ku leeyihiin oo caawa halkan wada joogo oo ugu sarreeyo waxaan ka wadaa maaragta ugu weyn yahay xagga da-da maaha laakiin alcadaala arrintaas adikana si gaara ayaan idinka tacsiyeynaynaa
waa hagaag warbixintaasi allah u naxariistee cawil daahir iyo dadkii kale ee la geeriyooday ducada loo qabtay ee netherland ka dhacday ayay noo soo dirtay fardows dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka soomaaliyeed ee u dhis ayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay u sameeyeen howlo shaqa abuur ah waa dhallinyarada qaarkoode waxaa laga qaaday imtixaan tijaabo ah muuse cismaan abtow ayaa noo faahfaahinaya ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed ee udhis ayaa in ka badan labaatan dhallinyaro ah oo u sameeyey howlo shaqo abuur ah taasi oo imtixaan lagu kala saarayo heerkooda aqooneed shaqooyinka laga doonayo ku saabsan looga qaaday xarunta iskaashatooyinka ee udhis magaalada muqdisho imtixaankan laga qaadayo dhallinyarada shaqadoonka ahaa ayaa ahaa kuwa u soo diyaargaroobay imtixaanka ay galayaan iyadoo qof kasta ee galaya imtixaankaasi uu muujinayo rajo wanaagsan oo ah inuu ku guulaysta imtixaanka gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed ee udhis cadceed cismaan shuuriye ayaa ka hadlay muhiimadda dhallinyarada soomaaliyeed u leedahay in loo sameeyo shaqo abuur wuxuuna kula dardaarmay dhallinyarada inay joojiyaan tahriibka ayna ka shaqaystaan dalkooda hooyo soomaalida waxay u badatay in la yidhaahdo wiilkiisa amaba in adeerkiisa ama mataqaanaa mudana isku cid yihiin ayuu keensanaa ninka aan isku cidnahay ama gabadha aan isku cidnahay ama kuwa aan dhalnay waxay kamid ummadda soomaalida waxbaratay ka mid yihiin waxaan rabnaa imtixaanka inay galaan hadday ku baasaan u yimaadiin okay soomaali soomaalida ku baastay ka mid yihiin haddii mataqaanaa aqoontoodu reebtana dadkan waxay u soo barteen waxaa lagu soo beelay dalkooda inay ka shaqeeyaan ma dalkan lagu soo tababari waxaan idiin sheegaynaa haddii alla idmo ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliya hadafkiisu waa in dhallinyarada in lala dagaalamo baaqamuuntada shaqa la abuuro xirfadleyda shaqa loo abuuray dad waa la isku duray doonyaa loo sameeyey baddaa loo diray dad beeraa loo sameeyey xirfadaa loo sameeyey waxaa soo horta xirfadda dadkan waxbartay oo dhallinyarada ah ayuu bad ma baran inay galaan saan u malaynayo oo hadda inta badmaaxin ku aado ma fadhiyaan waxaan rabnaa dadka xaafisada ka shaqeeya in lagu soo xulo oo qoon lagu soo xulo muuse cismaan abtow
maamulka gobolka banaadir ayaa laba boos waxa uu ku wareejiyey maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug sida uu nagu soo warramay nuur siciid tahliil mar kale
duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijne yariiso ayaa xafiiskiisa ku qaabilay duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmuduga xirsi yuusuf bare ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyo iskaashiga ka dhexeeya labada maamul ee gaalkacyo iyo muqdisho intaasi kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka waxay duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug ku wareejiyeen laba gaadiid oo basaska dhaadheer ah kaas oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada ku nool magaalada gaalkacyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ka warbixiyey kulanka uu duqa magaalada muqdisho la qaatay duqa magaalada gaalkacyo iyo gaadiidkii maanta la wareejiyey waxaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadeenna aan maanta halka kula kulannay duqa magaalada gaalkacyo si maamulka galmudug si aan uga wada hadalno xiriirka labada magaalo ee gaalkacyo iyo muqdisho iyo guud ahaan galmudugba oo uu maanta isaga nagala joogay waxaa sharaf weyn u ah gobolka banaadir inaan magaalada gaalkacyo wixii annaga ka caasimad ahaan aan iska kaashan karno inaan ka wada shaqeyno sida hadda sawirkeena ka muuqda gadaasheenna waxaa yaala gaadiid aan ugu talagalnay inaan wixii hadda awooddeenna ah oo maanta aan uga qayb qaadan karno horumarka ama isku socodka magaalada iyo bulshada gaalkacyo ku nool inay u isticmaalaan adeegyada kala duwan ee maamulka dowladda hoose uu u qaban doono madaxweyne guddoomiye waxaan kugu talagalnay gaadiidkan adigana waxaan rajeynayaa inaad naga gaarsiin doontid dadka magaalada gaalkacyo degan oo runtii aan dareemayno inay naga mudan yihiin wax intaan ka badan wixii aan awoodno oo tabarteenna ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiidow ayaa dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay xoojinta iyo wada shaqeynta kala dhexaysa maamulada dalka
waxaad u jeedaan maanta munaasabadda meeshaan aan u taaganahay duqa magaalada gaalkacyo iyo gobolka banaadir duqada iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxay wada yeesheen xiriir xiriirkaasoo dowladaha hoose inay wada shaqeeyaan ah Een, marka sidaa daraaddeed xiriirkaas waxaa ka dhashay inaan gaadiid ku wareejinno oo sida idiin muuqata dowladda hoose ay leedahay dowladda hoose ee gaalkacyo ee duqeedu u joogo ayaan maanta meeshan ku wareejinaynaa si bulshada labada een, gobol ku wada nool ay xiriirkooda u xoog u yeesho
duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudugga mudane xirsi yuusuf bare ayaa uga mahad celiyey maamul gobolka banaadir gaadiidkii maanta lagu wareejiyey magaalada gaalkacyo isagoo dhankiisa tilmaamay in maamulka magaalada gaalkacyo uu diyaar u yahay taageerada iyo garab istaagga maamulka gobolka banaadir
maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu nagu wareejiyey labadaas baabuur oo gadaalkeena taalla Ee, kulan aan wada yeelanay ee, guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa baa arrintaas ka soo baxday runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir ee, sida wanaagsan oo ay noo sharfeen nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
maamulka deegaanka garasbaaley ee gobolkani banaadir ayaa wadahadallo baaxad leh oo wax looga qabanayo bilicda deegaanka waxa uu la qaatay dadka deegaankaasi iyadoo markaasi ay isugu jirto dayactirka wadooyinka iyo ololaha nadaafadda hawsha la qabanayo cali cabdulqaadir cali ayaa warbixinta noo diyaariyey
deegaanka garasbaale waxaa ka soconaya howlo isugu jira dib u dayactirka wadooyinka mara xaafadaha iyo ololo ballaaran ee ku aadan sidii loo soo celin lahaa bilicda deegaanka olol nadaafadeed ay bulshada ka qayb qaadanayso mas-uuliyiinta maamulka garasbaale oo kaashanaya bulshada ayaa ku guuleystay in dib u dhis iyo dayactir ay ku sameeyaan wadooyin burbursana oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana dadka lagu wargelay inay iska kaashadaan ama ay ka qayb qaataan ololaha ku aadan jarista geedka loo yaqaano geedyahuudka oo dhibaato ay ku qabaan bulshada gudoomiyaha maamulka garasbaale ibraahim maxamed rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey runtii saakay een, waxaan qabanaynaa een, ololaha nadaafadda ee halkani waa laamiga weyn ex control iyo isku xira een, xerada xoosh Een, runtii waxa yaalla qashin een, sidaad u jeedin jidka dhexdiisa Een, waxaa gacan naga siinaya maamulka gobolka banaadir iyo annagoo ah degmada een, runtii garas baale oo hawshaani een, si isxilqaana een, aan u qabanayno een, si een, iskaa wax u qabso ah sidoo kale een, annagu een, inta aan jooga een, degmada waxaan qabanay een, runtii wax badan waxaan qabanay een, sheeg wadooyin xeray ayaan furnay een, wadooyin bacaad ahoo runtii ay dadka ku dhib qabeen ayaan waxaan saarnay een, wadooyin jay ah oo gaadiidka yaryar iyo gaadiidka weyn intaba ay bulshada u adeegi karaan ayaan runtii aan ka hirgelinay Een, waxaan rajaynaynaa inta aan mas-uuliyadda hayno inaan intaan iyo in ka badan aan sii qaban doono Een, runtii waan uga mahad celinaynaa een, shacabweynaha garas baalley sida ay gacanta uga geysanayaan ay xoolahooda iyo naftooda ay ugu bixiyeen een, halkan runtii Ee, waan uga mahad celinaa muuqaalka ay u yeeleen Een, waan uga mahad celinaa sida ay ula shaqeeyaan een, runtii maamulkooda Een, anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddani runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee runtii hal abuur wanaagsan ee ku horkacay dalka si isxilqaan ay dadka ay wax u qabsadaan waan ognahay dal waxaa dhista dadkiisa ololahan ayaa qayb ka ah barnaamijka isxilqaan ee dalka ka socda ka- dalkooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta cali cabdulqaadir cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
howlo indhafiiqis lacag la-aan ah oo ay markaasi fidinayaan ama loo qabanayo ilaa iyo boqol qof ayaa dhakhaatiir soomaaliyeed waxa ay ka fuliyeen degmada cabale ee gobolka shabeellada dhexe mar kale muuse cismaan abtow ayaa noo faahfaahinaya warka
howlahan oo isugu jira indhafiiqis baaris iyo daweyn caafimaad lacag la'aana ee loo sameeyey in ka badan boqol qof oo isugu jira rag iyo haween oo u badan dad da ah ee ku nool degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa iska kaashanayay hay-adda samaale foundation iyo hay-adda badbaadada aragga ee geeska afrika iyo isbitaalka takhasusiga ee xalaal kaasi oo laga fuliyey xarunta isbitaalka saaci degmada da cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dadka ka faa'iidaystay qalliimadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa laba wiil oo siddeed sano sano jir ah oo ka mid ahaa dadka indhala-aanta ahaa ee ka faa'iidaystay indhafiiqista lacag la'aanta ahaa degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay ayaa u mahad celiyey howlahan indhafiiqista ah ee loo sameeyey maashan waxaa i keenay tacsiir oo indhala'aana waxaa nala yidhi alxamdulilaahi dad alxamduceysan oo ilaahay ka raalli yahay aa idiin soo keenay daawo macaawinaa oo indhafiiqa oon uga mahad celayna magacaygo saddexan waxaa la yidhaahaa maxamed axmed maxamuud meeshaanna waxaan u imiday dhibaato caafimaad waxaan u imiday waxaan maqlay indhafiiqaa soo socda dad dan yara oon gada karino tabaalaysananana ilaahay amarkiis iyo maaragtay dadaal ay noogu timid gudoomiyaha degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe muuse maxamed keli ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay in la helo howlahan caafimaadka indhafiiqista ah ee loo sameeyey wuxuuna ugu mahad celiyey dadka soo qabanqaabiyey howlahani hayaddan soomaaliya waxaan leeyahay soo dhowaada hay-adda waxaan idinka mahad celinaa waxa qabateen intaanu bani aadamu curyaan ka ahayd indhaha aadan ugu faraxsanna inay wax idin qabsameen waxaan rajaynaynaa mar kale inaad soo noqotiin malaayiin aan dhannahay inta naga indhala ama naga xun doctor axmed maxamed cali xalaal oo fulinayey qaliimada indhaha looga fiiqayo dadka danta yar ee indhala'aanta ahaa ee ku nool degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay tirada guud ee loo sameeyey qaliimada indhafiiqista lacag la'aanta rucaada oo ay ku deeqday hayadda somaali foundation konton iyo todoba qofood ayaa xalay indhaha loo fiiqay mashruuca boqol qofaa loogu talagalay waxaa ka hartay tiro kale oo insha allahu tacaala labadii brio soo socota la fiiqi doono dadkan waxaa ka mid a dad tobaneeyey sano indhala'a waxaa ka mid a carruur yaryar cunug yaroo labay toban jir ayaa ku jira dadka indhaha loo fiiqay waxaa kaloo jira cunug yaro asagana ku dhashay indhala'aan oo lix sano jiro oo labada indhood waxba ka arkaynin oo maaragtay suuxdin guud u baahnaa asagana mashruuca asigoo qayb ka ah ayaa loo wareejiyey xamar si suuxdin guud xagga loogu sameeyo daryeel fiicanna loogu sameeyo marka gobol kastoo aan tagno dad tiradaa ka badan iyo dad tobaneeyo sano labaataneeyo sano indhala ayaan ugu tagnaa cadale baahida waxaa ka turjumaya tirada dadkan hor muuqda iyo dadka feelka ku jira ee u baahan mashruucan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala dadka u baahan inay ka wada faa'iidi doonaan biidnillah
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii qodobadii gudaha markaan halkaas kaga gudbnana akhbaaraadka dibadda waxaa la xiray shan ruux oo lagu eedeynayo inay markaa ku lug lahaayeen jabsashada iyo burburinta xafiiska shirkadda warbaahinta falastiiniyiinta oo dhowaan la bililiqaystay agab lagu qiimeeyey dhowr boqoloo kun oo dollar ayaa la burburiyey markii rag hubaysani ay weerar ku qaadeen dhismaha warbaahinta maalintii jimcaha ahayd warbaahinta ayaa waxaa maalgeliyo maamulka falastiiniyiinta ee maamulka fatax gacanta ku haya shaqaalaha ayaa markii hore dhacdadani waxa ay ku eedeeyeen kooxda xamaas ee maamusho marinka khaza balse ururka islaamiga ah ee xamaas ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga carooday hadalka ka soo yeeray warbaahinta shaqaalaheeda shan nin ayaa la xiray waxaana markaasi la sheegayaa inay la shaqaynayeen maamulka falastiiniyiinta kuwaasoo goor sii horreysay markaasi la naaqusiyey ama la dhimay mushaaraadka ay ku shaqaynayeen waxaa sidaa warbixinta ku sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka falastiin kaamirooyinka iyo agabka codadka lagu googooyo ayaa dhammaantood la burburiyey waxaana agabka la burburiyey lagu sheegay dhowr boqol oo kun oo doolarnay ku kacayso wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in raggaasi lasoo xilay ay ka dambeeyeen ama ka dambeeyey jabsashada warbaahinta kuwaasi oo dhammaantood xubno ka tirsan maamulka fataxa baaritaanka ayaana xaqiijinaya baa laleeyahay in raggan ay ku lug lahaayeen hawsha labada kooxood ee fatax iyo xamaas cilaaqaad wanaagsan kama uusan dhex jirin ama kama dhexaynin tan iyo markii xamaas ay la wareegtay maamulka magaalada khaza bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo toban ayaa ururka fatax iyo xamaas waxa ay kala saxiixdeen qodobo dibu heshiisiin ah oo laga gol lahaa in xamaas ay wareejiso maamulka magaalada khaza balse khilaaf ayaa ragaadiyey heshiiskaasi inuu midho dhalo dhegeystayaal warkii subaxnimo ee aad ka dhegeysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda waa naga inta ciddii uu seegay waxay dib uga heli kartaa websayteka raadiyaha ee radio muqdisho dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka